hay-adda al-raxma ayaa laba ceel biyood ka hirgelisay deegaano hoos yimaada magaalada agabar ee somalilan ceel biyoodyadan ayaa waxaa bixiyey lacagta lagu dhisay muxsiniin soomaaliyeed axmed xuseen cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda al-raxma ayaa ka warbixiyey ceelashan iyo muhiimadda ay u leeyihiin bulshada labadaa ceel biyood ee maanta hay-adda alraxma ay halkan ku daahfurayso ee ay ku wareejinayso odayaashan deegaanka iyo guddoomiyaha degmada waxaa soo bixisay aamine cali meegaaj aamina labada ceel biyood waxay usoo bixisay saygeedii oo geeriyooday iyo labadeedii waalid iyo nafteedii ula soo baxday ceelkan koobaad in iminka joognaana waa ceelkay usoo waqfiday aabbaheed marxuum cali meegaag warsame iyo hooyadeed xaliimo cumar xuseen labadaa marxuunay ula soo riyootay oo waalidkeedii ah ilahay waxaanu uga rajaynaa ilahay sadaqadaa gaarsiiyo dembigoodiina uu ku dhaafo iyadana waxaynu ilaahay uga rajaynanaa maalka ay ku bixisay ceelashaa iyo sadaqada ay bixisay inuu bedel khayr qaba uu ilaahay iyadana ugu soo bedelo oo halkii wax ka khayr badan ilahay u soo geliyo dadka deegaankana waxaan runtii faraynaa iyaguna inay ceelashana ilaashadaan qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada laga hirgeliyey ceelbiyoodyadan ayaa ka mahad celiyey inanta soo bixisay ee waalidkeedii iyo ayada iyo ninkeedii saygeedii u niyootay ilaahay jisaay khayr qaba jannada allaha ka waraabiyo jannada allaha ka waraabiyo iyo dadka u bixisana jannada allaha ku geeyo taasi ducadu kii walee soo maraba wuu ducaynaya allaha u caqbalo
aamina caliye waxaanu kuugu mahadnaqaynaa ceelasha aad noo xidhay waanu ku mahadnaqaynaa waxaa nala cabi jiray ceelasha dhibaataa naga haysatay way naga dumi jireen daadkaa naga aasi jiray daayeerkaa nagala cabi jiray doofaarka iyo dugaaga ayaa naga geli jiray walaal waanu kuu mahadnaqaynaa waa labadaadii waalid iyo saygaagiina waanu u ducaynaynaa ilaahay sidaas wanaagsan ha ugu geeyo
ceelbiyoodyadan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada agabar ee somalilan